الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا ما باب وعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحو أبابيه وحو بلابه ما جاء وحي كسو أروري في حماية المصطفى إنو إلاليي المصطفى والرسولك عليه الصلاة والسلام إنو إلاليي ما جاء ووحي كيمي في حماية المصطفى حمايتنا دواء إلالنتي إنو رسولك إلالي وحو دوري جناب التوحيد dhinacii towxiidka bimacnaa jaanib atowxiid yacnii xaggii yani towxiidkii iyo wixii la xidhiidhayay in la ilaaliyey janaab atowxiid waa baabkii towxiidka wasadihi wuxuu awday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wasadihi wuxuu awday kulla dariiqin dariiq kasta oo yuwasilu gaadhsiinaya ila shirki dariiq kasta oo wasaa'il ama aduruq ila shirki walciyaadu billaah waa la awday wasiilo kasta kullu wasiila min wasaa'il ashirki oo ka mid a wasaaisha shirkiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa awday isaga oo yani ximaaya atowxiid wuxuu ilaalinayay towxiidka caleyhi salaatu wasalaam waay yani intaasuu baabkii ka dhigay inuu rasuulku ilaaliyey caleyhi salaatu wasalaam baab kasta oo shirkiya in la awday oo sad la xidhay waayo qofku dee hadduu wasaa'ilkii maro ama dariiqa hadduu maraba dee wuxuu gaadhaya shirkigiibuu ku dhacaya walciyaadu billah وقول الله تبارك وتعالى هي قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم وحا إذين رسول رسول بيدين من أنفسكم نفتين كاهذا عسيس عليه وحا كؤذك ما عنتم وحا إذن كين كؤذك عسيس عليه وحا كؤذك maa canidtum idinka waxa idinku adag ayaa rasuulkana ku adag calayhi salaatu wasalaam laqad jaa-akum waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi oo min anfusikum naftiinna ka ahaatay casiisun calayhi waxaa ku adag maa canidtum waxa idinka idinku adag ee mashaqo idinku ah ee dee dhib idinku ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaame isagana ku adag markaa dee rasuulku wuxuu mar kasta maaragta jeclaa inay ka badbaadaan waa rasuul waa min anfusikum waa carab wuxuu idinla jecel yahay inaad badbaadaan wax waxa ku adag waxa idinka idinku adag calayhi salaatu wasalaam markaa dee waa rasuulkaa laydinka soo saaray wuxuu doonayaa inuu idin badbaadiyo calayhi salaatu wasalaam inuu idinku dadaal xariisun calaykum rasuulku waa xariis muuminiintana wuxuu u yahay ra-uufun raxiimun yacni wuu idinku dadaalaya xariisun calaykum inaad badbaadaan oo dee naar ka badbaadaan muuminiintana wuxuu yahay ra-uuf raxiim bilmu'miniina ra-uufun raxiim calayhi salaatu wasalaam yani siduu yahay ee uu ugu dadaalaya calayhi salaatu wasalaam wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum aqaladiina qubuuran xabaala ha ka yeelina laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum aqaladiina qubuuran xabaala ha ka yeelina laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum aqaladiina qubuuran xabaala ha ka yeelina walaa tajcaluu ha ka yeelina qabrii qabrigayga ha ka yeelina ciidan qabrigayga ciidda ka yeelina wasalluu calaya igu salliya wasalluu calaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam igu salliya fa inna salaatakum salaadiinu tabluqunii way isoo gaadhaysaa xaysu kuntum meeshaa ku jirtaanba halka aad ku sugan tihiin ama halka aad joogtaanba way isoo gaadhaysaaye igu salliya wade rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la gaadhsiinayo rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wa ruwaatuhu iqaatun waa xadiiste xasana oo sugan markaa shaahidku laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum qubuuran halkaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu la dagaalamaya inuu qofku dee aqalkiisi ka dhigo maaragtay qabri waa qodob ama inuu maaragtay gurigiisii xabaalaha laguma tukadee inaanu ku tukan bal sunanka iyo nawaafisha iyo waxyaabihii mustaxabaadka ah inuu ku tukado ku nooleeyo guriga calayhi salaatu wasalaam marka dee laa tajcalu ha ka yeelina buyuutakum guryihiinna qubuuran ha ka yeelina walaa tajcaluu ha ka yeelina qabrii qabrigaygana ciidan waxaa kusoo noqnoqotaa halkaana wuxuu la dagaalamayaa in qabrigiisa ciid lagu dhigto ama dee lagu soo noqnoqdaba ciiduna waa shayga ama mar laba jeer kolba soo noqonaya ee dadku ay xusayaan qabrigayga ciid ha ka yeelin yani wuxuu awdayaa wasiila ila shirka wasaaishii waxyaabihii shirkiga keenayay ee dee ama xadgudubkaba keenayay ayuu awdaya calayhi salaatu wasalaam walaa tajcaluu qabrii ciidan waa khalaas waa awday wasaa'il ashirk wasaa'ilkii shirkiga waa xidhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa awday salligiisiina waa ishaaray in rasuulka lagu salliyo amar buu ku bixiyey taana dee in la gaadhsiinayo oo dee malaa'igtu ay gaadhsiinayso salligaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyaduna waa sugan tahay waana shay saxiixa weeyaan وعن علي بن حسين علي بن حسين وعن علي بن حسين أنه رأى وحو أركي وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى وحو أركي رجولا نمبو أركي يجيء إيمانيا إلى فرجة فرجة ومال بنان مال يروك بنانين فرجة مال بنانيت كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام رسول كان ديسين وقناي واتي أقل كعاش لغو عاسي والله ما موجين قبر جيس مركان نبا إيمان شري سقود ديس لها قبر كان أما كبر كيس أما كاقد دبو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها uu geli jiray halkaa yar meel qabriga u dhow fa yadcuu halkaasuu ku ducaysan jiray oo dee wuxuu ula qastii jiray markaa cibaado ama dee maaragtay duco inuu halkaa ku ducaysto fa nahaahu waa loo diiday waa khalaas waa laga reebay yani waxaa laga dalbay inuu ka istaago waxaa la yidhi mar damaha sameyna wa qaala wuxuu yidhi alaa uxadiuka ma kaaga waramaa xadiian xadiid samictuhu aan ka maqlay min abii aan ka maqlay xasan can jaddi cali bn abi aalib can ilxasan can cali bn abi aalib can rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam cali bn abi aalib can rasuuli illaah xasan can cali maasha allah can rasuuli illah qaala rasuulku waxa uu yidhi waa xadiikii weyna xadiisun cadiim waana xadiis cadiima laa tattakhiduu ha ka yeelina laa tattakhiduu ha ka yeelina qabrii qabrigayga ha ka yeelina ciidan qabrigayga ciid ha ka yeelina laa tattakhiduu ha ka yeelina qabri qabrigayga ciidan ha ka dhiganin ciidina waxaa lagu soo noqnoqonay waa shay la noolaynayo marba kolba la tegayo la xusayo qabrigii rasuulka sidaa ha ka yeelina walaa buyuutakum guryihiinana ha ka dhigina qubuuran xabaala ha ka dhigin salaadahana ku tukada waayo dee xabaalaha laguma tukadeen waa dee nawaafishii iyo fa ina tasliimakum salaanta aa isalaantaan igu saliya meel kasta aa ku sugantihiin waayo dee qabrigu shardi maha ina la taga meel kasta hadduu joogo rasuulka ku saliyo dee way gaadhaysaa marka halkaa qofkii ishkaalkii baa laga saaray fa ina tasliimakum salaantiinu layabluqunii waa isoo gaadhayaa xayu kuntum meel kastaa ku sugantihiine igu saliya rawaahu waxaa soo wariyay fi lmukhtaara sheekh diyaa-udiin almaqdasi baa soo wariyey mukhtaarada waxaa alifay dee sheekh huwa almukhtaar cabdulhani almaqdasi min alxanaabila marka halkaas sheekhaasa alifay rawaahu fi lmukhtaar huwa الشيخ عبد القني المقدسي آه. شيخه وما أقل الحديث في الحنابلة هل كان ابن عثيمين بقى آه. شرحه ابن عثيمين وحموتشنا يا شيخه على عليا وعليه وحديث كحنابلة محاك غير يعني وحليه محدثين حنابلة كميرة هل كان شرحه وعقبت رواه في المختارة وهذا من أقرب ما يكون يعني أصحاب إمام أحمد وأنا شيء غريب والله يا بوير إن أصحاب إمام أحمد حنابلة أي نقدان كوبا دتك أغير مركا حديث كلا فيرينيو مركا الله فيري شافعية مركا وحليه شافعية كم محدثين بدن حنابلة يا مركا وحكي وحليه xadiiska wana lagaga badan yahay sheekhu ma arkaysa waa calacalaya sheekh raximahullah wuxuu leeyahay waaba la yaab oo sideeba looga bataa buu leeyahay waaba asxaab imaam axmede maca daalika marka shaaficiyada loo fiiriyo shaaficiyada ka badan فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فقه يا كغالبة مع الحديث مركا وحي نقضي بول حنابلة محدثين وفقهاء يا آه. laakiin waa bashar marka axnaafta ayuu haddana halkaa axnaaftiibuu sheekhu haddana suuqii ka saaray axnaafta iyagu fiqigay qaateen laakiin waxa ku yar bidaacatuhum fi lxadiid xadiiska aqoonba umale xanafiyadu halkaa xanafiyadiibuu ku riday shaaficiyadiibuu ammaanay washaaficiya akharu nnaasi cinaayatan bilxadiisi watafsiiri shaaficiyadu xadiiska iyo tafsiirka aad bay ugu fiican yihiin buu yihi maalikiyadu waa la mid xadiiska iyo tafsiirka bay ugu fiican yihiin xanaabiladu waa dhexdhexaad buu yidhi waa wasat uma alxanaabilatu wasat waa dhexdhexaadoo xadiiska way cinaaya siiyaan tafsiirka cinaaya siiyaan fiqiga marka waa laga badan yahay oo dee ha laga bata eh waa madhab dhexdhexaada waaqaluhum fii dalika waxa ugu cilmiga xagga xadiiska iyo sunnada axnaafta ugu hooseysa buu markaa sifir buu ka dhigay xanafiyadii buu taxta sifir maca ana lahum kutubun fi lxadiid halkaana sheekhu madaahibtii buu garqaaday waaya rawaahu fi lmukhtaara halkaa mukhtaradaasuu ku keeno mukhtaaradana waxaa alife buu yidhi cabdulhani waana xanaabilada buu yidhi marka halkaana calaacal buu xanaabiladii uu yara calacalay ma badna fiihi masaa'ilu halkaana masaa'il baa ku jirta waaye aluulaa masalada hore tafsiiru aayati baraa'a waa ninkii soo mar athaaniya ibcaaduhu inuu ka fogeeyey calayhi salaatu wasalaam ummatahu ummadiisa wuxuu ka fogeeyey can haada alximaa seeraha laa tajcalu yaa qabrii ciidan iska ilaali gaayat albucdi bucdi halkii ugu fogaa gaaya ayuu ka ilaali الثالثة ذكر وحو الشاقي حرصه علينا إنه نقود ذلك عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته نحريسته يرأفة رسولك عليه الصلاة والسلام الرابعة مسألة أفراد نهيه وحو الديدي عن سيارة قبري قبر جيسة إلا سيارته على وجه مخصوص سيجارة in qabriga gaar kolba la tagtago oo la badiyo oo ya maca ana siyaaratahu in qabriga la siyaartaa min afdali alacmaali acmaasha waxyaabaha ugu badan weeya haddana dee waxa laga baqanayaa in ama qofku xadkii ka saaro ama uu ciid ka yeesho ama uu ku noqnoqdo ama uu cibaadaba ula qastiyo baa laga baqanaya dee qofka madiino jooga uu salaamaya bis waad dhaafaysa wax kaaga xidhan ma jiraan laakiin masaajidka dee salaadaha lala tegaya alkhaamisa masalada shanaad nahyuhu wuxuu diiday canil igsaari in la badiyo min asiyaarati in la badiyo oo kolba lagu nuqnoodo qabriga rasuulka waa la diiday asaadisa masalada lixaad xahuhu rasuulku wuxuu inagu dhiirigeliyey cala naafilati naafiladii filbeyti salaadihii sunnaha ahaa ee guriga lagu tukanayay salawaatullahi wasalam caleh asaabica toddoba annahu mutaqararun waxa sugnaaday cindahum agtooda waxa muqarar sugan annahu laa yusallaa inaan lagu tukanayn filmaqbarati qubuuraha iyo xabaalaha inaan lagu tukan saasaa sugnaatay athaamina sideed tacliilu daalika arintaa in la cileeyo bianna salaata rajuli salaada ninku tukanayo iyo wa salaamuhu calayhi inuu rasuulka ku salliyo iyo salaantu rasuulka la salaamaa oo dee sala allahu caleyhi wasalam salaantaasi yabluquhu rasuulka way gaadhaysaa wain bacuda ha fogaade falaa xaajata looma baahna ilaa maa yatawahamuhu wuxuu malaysanayo man araada qofka doona alqurba inuu dhowaado looma baahnaba qabriga in la tage qofka halkaa kaga salliya sala allahu calayhi wasalam allahuma salli calaa muxamed waabay gaadhaysaaba markaa dee waxa laga saaray in qabriga la tago wax ku xidhani wax ku xidhani miyay jiraan qabriga maya waxba kuma xidhna ataasica masalada sagaalaad kownuhu inuu yahay calayhi salaatu wasalaam ahaanshaha inuu yahay fil barsakh rasuulku wuxuu ku sugan yahay xayaatadan barsakha qabriga oo dee waa xayaatadii barsakhee qabriga weeyaan tucradu waxaa loo bandhigaa acmaala ummatihi acmaasha ummadda fi salaati wasalaami caleyh rasuulka dee salligaa lagu salinayo iyo salaanta assalaamu calayka rasuulka waa loo bandhigaa calayhi salaatu wasalaam qof kastoo rasuulka salaama ama ku salliya calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam mar kasta waa gaadhaysaa rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa gaadhaysaa maaragta baabun waa jimci halkaasaynu ku joojinaa sooma wallaahu subxaanahu watacaala aclam بالله تعالى توفيق